qaanuunka ama hindasho sharciyeedka ay soo bandhigtay soona diyaarisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee sugaya in la ansixiyo wuxuu si toosa uga hor imanayaa shareecada islaamka oo ay ummadda soomaaliyeed dhammaantood aaminsan yihiin kow wuxuu weerarayaa guurkii rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam kuna tilmaamayaa xadgudub eeg qodobka labaataniyo toddobaad ee ku saabsan guursi caruur wuxuu u qoran yahay sidan qof kasta waxa uu gelayaa faldembiyeed guursi caruur ah haddii uu si ulakac ah u guursado caruur aan qaangaar ahayn qaybta erey bixinta waxaa lagu xadiday da'da guurka waxaa lagu yidhi bogga sagaalaad da'da guurka waxaa loola jeedaa da'da qaangaarka qof kasta oo ka weyn oo ah da'da qof kasta si sharci ah oo xalaal ah u guursan karo sida ku xusan shuruucda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa ku sugan qabyoqoraalka dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in da'da qaangaarka ay tahay siddeed iyo toban sano qodobka labaad ama arrinta labaad oo uu ku khilaafsan yahay shareecada hindis sharciyeedkan qaanuunkan ma kala saarayo nikaax sharci ah iyo sinaysi qodobka lixaad ee ka hadlaya ku-xadgudubka jinsiyeed faqraddiisa koowaad ba waxaa ku cadsidan qof kasta wuxuu gelayaa faldembiyeed ku-xadgudub jinsiyeed ah haddii uu ba faljinsiyeed la sameeyo ogolaansho la'aanta qof kasta oo kale lagama reebin haddii uu nikaax ka dhexeeyo labada qof sida uu tilmaamaya ereyga qof kasta qodobka saddexaad oo lagu haysto sharciyeedkan waxa weye ama qaanuunkan jinsiga oo shareecada ku khilaafsan yahay qaanuunkan wuxuu u qeexay kufsiga sida ku qoran qodobkiisa afaraad faqradiisa koowaad a iyo ba kow qof kasta wuxuu gelayaa faldembiyeed kufsi ah haddii uu a si ulakac ah geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo daloolka xubinta taranka futada ama xubinta taranka ee qof kale una adeegsada wax kasta ama xubin ka mid ah jirka iyadoo ba qofka kale uusan ogolayn waxgelinta labo qof kasta oo gala faldembiyeedka ku xusan qodobkan waxaa lagu xukumayaa xabsi aan ka yarayn toban sano kana badnayn shan iyo labaatan sano haddaba qodobkan wuxuu ku muujinayaa kufsiga laba qof oo isku qabta nikaax sharci ah dhexdooda haddii ogolaansho la waayo saasuu kufsi u muujinayaa taasina waxay khilaafsan tahay shareecada islaamka oo aan marnaba wixii guur dhexdiisa ku dhaca aan kufsi ku tilmaamin